wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan isbuucan ku eegi doonno doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland oo lagu wado in bishaan gudaheeda ay ka qabsoonto gudaha magaalada kismaayo iyadoo durbaba laga dareemaya magaalada xiisadda la xiriirta habka doorashada oo ay ku kala aragti duwan yihiin dhinacyada shalay waxaa war-saxaafadeed uu soo saaray urur goboleedka igad ay ku sheegeen in jubbaland looga fadhiyo inay ka qabsoonto doorasho xor ah oo xalaal ah iyadoo haddii doorashada jubbaland ay hagaagtana la sheegay inay tusaale fiican u tahay horumarka deganaanshiyaha iyo nabadda soomaaliya isla igad shalay waxa ay la kulmeen eeraboodka magaalada kismaayo hogaamiyaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka qaarkood waxaa sidoo kaleeto xubnaha musharaxiinta iyo qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee aanan ahayn dhinaca maamulka jubbaland ay shalay ayaguna doorteen markii ay sheegeen inay ku qanci waayeen guddiga doorashada ee jubbaland guddi doorasho oo ka kooban koob iyo toban xubnood haddaba wakhtigan waa sidee xaaladda doorasho ee jubbaland waxaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay marti igu yihiin madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan xildhibaan cabdirashiid maxamed xiddig oo ka mida musharaxiinta maamulka jubbaland labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada kismaayo iyo sidoo kaleeto brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo isagoo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan magaalada nairobi soo dhowaada dhammaantiinba ugu horrayntii waxaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan bal xaggiina maamulka jubbaland sideed wax u wadaan waktigan bismillahi raxmaan raxiim sahreed aad baa mahadsan tahay saad la socota sahreed hadda adduunyada maanta waa hal tuulo wax badan oo bini aadamka ku kala qarsoon ma jiraan jubbaland doorashadeeda meel fiican bay maraysaa saad la socotana mandatekii iyo xulashadii golaha baarlamaanka cusbaa baa lagu jiraa la siin lahaa waxaa xigi doona doorashadii madaxtooyada marka doorashadii baarlamaanka guddiga doorashada madaxa banaan baa wada sida dastuurkaba uu qabo jubbaland jadwal bay sameeyeen marxalado fara badan baa lasoo mariyay wejiye kala gedisan maanta waxay taagan tahay odayadii oo soo xulay xildhibaanadii waxa inoo xeeg waxa inoo xeeg waxaa weeyaan in xildhibaanadii cid ilaahay u nasiibo oo ku guulaysto la kulmiyo la dhaariyo ayagana ay guddoonkooda doortaan kadibna doorashadii madaxweynaha la galo tahay bal dhinaca kaleeto maanta iyaguna waxa ay doorteen guddiga doorashada u matalaya amaba guddiga doorashada ee jubbaland ayay maantana dhinacii mucaaradka amaba musharaxiinta aanan maamulka wakhtigan ka midka ahayn ay doorteen iyo odayaashii dhaqanka qaarkood xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig waa musharax wakhtigan u taagan xilka madaxtinimo ee jubbaland waxa uuna ka mid yahay dhinacii doortay ayaguna guddigan doorashada soo dhawow mudane xidig bismillahi raxmaan iraxiim sara waa ku salaamaya adigii akhyaarta talaba waa salaamayaa madaxweynaha ku-xigeenka xilku ka dhamaaday saxiidkay maxamed sayid in badan baan salaamayaa intaa kadib sara annagu xaaladda meesha ay marayso waxay noogu muuqataa maamulka hadda xilka hayay ee waktigu ka dhamaaday inay dhiseen guddi doorasho si kastaba ha ku dhisaan guddigaasina uu noqday guddi u adeegaya hal murashax oo keliya iyagoo ka leexday in ay noqdaan guddi dhexdhexaada oo murashaxiintoo dhan u adeegaya waxay samaysteen harraac iyo shuruudo iyaga jeebkooda oo ay kala shaqeeyeen maamulka hadda xilku ka dhammaaday ee doonaya inuu kasoo noqdo waxay qorteen ugaasyo iyaga u gaar ah waxay samaysteen xildhibaano iyagu ay soo xusheen ayay rabaan inay samaystaan madaxweyne ku-xigeenkii hore jubbaland maxamuud sayid oo waktigoodii hadda dhamaaday wuxuu leeyahay odayaashii iyo dadkii iyo hawshii sida uu uga hadlaayo isaga shaksiyan waa madaxweyne ku-xigeenkii hore dabcan hadda madaxweyne ku-xigeen baa waktigii waa dhamaaday waa care taker ama sii hayeeyaal ugaasiyada marka xataa qoys qoys loo sii kala baxo isaga qoyskiisa ugaasiyadii soo jireenka ahaa qayb badan oo kamid ah ayaa banaan ka joogta oo ay ka saareen liiska taasoo macnaheedu tahay na nama ayibsana oo hawshayada sida aan rabno inaan wax u qorano iyo sida aan rabno inaan shaarka iyagoysada ekeysin ayuu kasoo horjeesan doonaa beelaha kalena waa la wada mid taas ayaa tusaale cad ku filan way waa tahay maxamuud sayid aansiye maadaama isaga aad soo hadal qaaday si gaar ah ma jirtaa in aad odayaashii dhaqanka ama salaadiintii dhaqanka ee jubbaland ee soo jireenka ahaa ee la yaqaanay aad ka saarteen meesha oo kuwo kale oo jeebkiina aad samaysateen sahra bismillahi raxmaan raxiim saaxiibki waa salaamayaa horta midaan raba inaan caddeeyo waxaa weye horta maamul xil kama dhamaadee cid la doortay buu xilka ka dhammaadaa waxaa xilka ka dhammaanayo waa golihii baarlamaanka jubbaland oo afar sano la siiyey iyo madaxweynihii jubbaland oo la doortay oo muddadiisii la doortay oo waajibaadka la siiyey weli ay dhaman tahayna ka dhamaan laakiin jubbaland waa maamul maamulka waa jirayaa waa hay-ado dawladeed oo dhisan oo jirayo oo sii soconayo dadka ama baarlamaanka cusub na baarlamaanka hore xilka kala wareegi doonaa markii la dhaariyo madaxweynuhuna markii la dhaariyo madaxweynaha ama asaa kusoo noqonaya ama cidda kale ku guulaysato xilka ku wareejinayaa horta dawlad wakti kama dhaco kamana dhamaado maamul saaxiibka dowladnimada meesha ka bax haddii dowladnimada meesha intay ka baxdo shabhada aan noqono koox iyo qabiil iyo guruub basis aan ku noqono waa wax kale laakiin annaga hadda soo faar meesha wax marayaan waa meeshaan kuu sheegay xildhibaankuna dadkii shaaciyey inuu musharax u noqonayo tartanka xilka madaxweynenimada ayuu ku jiray oo bulsho badan buu la shiray shirar badan buu qabtay inuu damacaa leeyahay laakiin nase daro registrationkii uu ku heli lahaa xuquuqda musharaxnimo muusan qaadan oo kuma guulaysan marka maanta waa xildhibaan saaxiibkayaa jubbalandna hore usoo dhisay haddana aan filayo inuu dhisi doono haddii alla idhi midda odayaasha midda odayaasha odayaashii jubbaland waa la waa la casuumay guddiga doorashada madaxa banaan baa casuumay deegaanadii oo dhanna way tageen wadatashi bay sameeyeen odayaasha xaqa u yeeshay inay xildhibaanada soo xulaanna way keeneen marka laba oday oo dadkii la casiimay ahaabaa banaanka ka noqday brocesska haddii ninety eight percent haddii la hayo oy laba oday banaanka ka noqdeen labadaasna waxaan rajaynaynaa inaan qancino oy brocesska kusoo noqdaan haddii alla waa tahay marka arrintan aada ayay buuq u dhalisay odayaashii dhaqanka ururada bulshada rayidka qaar ka mida musharaxiinta hadda xilkaas u taagan kulamo ayay yeesheen shalayto warbaahintaay la hadleen iikaada wax yar ee xidig aan kugu soo noqdo hal daqiiqo marka maxamuud sayid aadan adiga ayaan weli rabaa inaan kugu soo noqdo intaanan gaarin xubinta ka ah doodan dhexdhexaadka ee brofesor cabdiwahab sheekh cabdisamed haddii adinka aad laba oday oo keliya aad leedihiin dabcan oday kastana qabaa'il ayuu matalaa dad ayuu meesha u jooga haddii ay noqoto inaad odayaal kale abuurteen soo xaaladii unma sii xumeynayso jigjig meeshaada joog sida maanta ayaguba ay guddi horleh u magacaabeen oo doorasho maxay dhalinaysaa arrintan cawaaqibkeeda xaasha lilah sahar horta annaga ma nihin dad odayaal abuura ama doorta odayaasha qaab bay ku yimaadaan beelay matalaan waa duubab soo jireenna odayaasha jubbalandna maanta lama dhisin waxay soo martay laba sano oo kumeel gaara afar sano doorasho oo dawladnimo waday intaaba odayaashii soo dhisayey oo registerka ahaa oo caalamka laga yaqaano oo adiguba internet maanta aad gugalgaraysaad ka arkaysa bay guddiga casuumeen dhammaan way aqbaleen way yimaadeen laba oday oo odayaasha kamid ahaa oo dadkii lagu casuumay ahaa ayay noo sheegeen guddiga inayna kusoo biirin oo ay brocesskii iyo foomamkii odayaasha qaadanayen oo xildhibaanada ay kusoo xulayeen ayna ka gadoomin inta kale ninety eight percent baan dhihi karnaa ama maxay ahayde markii laba loo qaybiyo lixdan ama toddobaatan oday oo la casuumay oo xaq ulahayd inay wax xulaan laba ka maqan ay noqoto labada oday oo ka maqanna guddigaa wadaxaajood u socdaa inay ayaga arrimahoodii ama waxay ka biyi diideen laga qanciyo ama nabadoono kale oo ayaga maxay ahayde isku beel yihiin ay wax soo gudbiyaan middaa musharaxnimada musharaxiintu musharax baan ahay guddi baan dooranayaa oon magacaabayaa haddii adduunyada meeshay kaga taalla ma naqaano meeshaa nidaam baa jira dawli ah nidaamka dawliga ahaa oo dastuurka iyo xeerarka u degsanaa isticmaalayo wuxuu dastuurka u ogolaana fulinayo ayaa doorashada maamulayay musharaxiintana xaq bay uleeyihiin saan la soconnana musharaxiintu guddiga way shireen way wada hadleen dhexdhexaad bay u wada ahayeen dhammaan musharaxiinta registrationkii baa laisugu yimid rag baa qeyb qeyb baa diiday qeyb baa qaadatay qeybta diido saaxiibka xidda kamid ahaa guddiga way casuumeen waxay ka cabanayaan inay dhegeystaan kuma ay guulaysan ay umaadaan marka haddii taa waxaa loo qaadan karaa inay ka tanasuleen musharaxnimadii marka waxaan oran lahaa haddaad musharaxnimada ka tanasusheen haddee maalin kale ay imaan doontaayo afar sanoba berri baa imaanaysaaye dalkiina iyo dadkiina u furo waxaan maanta jirinna ha abuurina aansiyo xildhibaan xidig aailakaun bayna wada anfacayo waaya saara saara adoo mahadsan horta arrinta ku saabsan odayaasha saaxiibkay waa ka xumahay madaxweyne ku-xigeenka sayid siduu u dhigay sax ma aha bal hadduu xataa labada kusoo koobay labadu kismaayay ku sugan yihiin almost intaan xasuusto saddex wiig ama labadii wiiga lasoo dhaafay kismaayay ku sugan yihin horta ma maqna intaas keliyana ma aha ugu yaraan shan iyo labaatan ugaas iyo suldaan iyo nabadoon ayaa maanta igad kula kulmay xarunta u n-ka ee magaalada kismaayo oo waraaqahooda iyo dukumentigooda hor airportka oo waraaqahooda iyo dukumentigooda hordhigay shan iyo labaatan kaana sida ay sheegayaan waxaa lagu bedelay dad kale oo iyagu ay jeebkooda ka qorteen saaxiibkay sayid iyo saaxiibadiis ay jeebkooda ka qorteen salaadiinta dhaqanka soomaaliyeedna ma aha sida askarta loo qoro in askarigana la ruqseeyo mid kalena la keensada ma aha waa soo jireen dhaqana oo sooyaala oo taariikhdooda la yaqaano mana laga been sheegi karo mana noqon karto xaalad yar oo doorasho in dhaqanka soomaaliyeed loo burburiyo kuwo kalena loo abuuro taana ma dhici karto waa mid midda ah xeerarka iyo shuruucda xeerarka iyo shuruucda kuwii hore u degsanaa iska daaya kuwii maalintii khamiistii ay degsadeen toddoba iyo labaatan bisha ay degsadeen ay degsadeen oo ay lee uu leeyahay registrationka way diideen registrationkooda shuruudaha ku qoran sahra waa aragtay waxaa ku qoran murashixii isdiiwaan gelinayo toban xildhibaan waa inuu usoo xiibda tobankii xildhibaanna ilaa hadda lama hayo su-aasha waxay tahay tobanka murashaxiinta hadda diwaan gashan aawa aawa xildhibaanadii usoo saxiixee tobanka xaggii ka keenay taariikhda la sameeyey waxay ahayd khamiis duhurkiia lasoo saaray gelinka dambe khamiis oo aan la shaqeynayn oo laogyay xafiisyadooda in laga tago samco lama shaqeynayo sabtiga subaxiina waxaa la deadlineki waa dhacay whichis aanay absolute wax procedure iyo nidaam oo la maray aanu jirin banki account aanu jirin waad aragtay waraaqaha ay soo saareen adduunka o dhani waa haystaa intaa marka laga tago magacaabista guddiga doorashada anagu magacaabayno ee golaha badbaadadu ka tashaday ee odayaasha shan iyo labaatan firi bulshadaas samaysata sharciga bulshadu sharcigii ay samaysatay maxamed sayid iyo tiimkiisa ayaa ku xadgudbay oo burburiyey oowaa dacwooteen
andhameeyo saar andhameeyo andhameeyo taas mar hadday timid waxa weeye bulshadii go-aan bay qaadatay in ay samaystaan guddi doorasho isla mar ahaantaana ay la yimaadaan nidaam dadku ay wada aamini karaan guddiga laftiina ma la afduudi karo saddex qof iyo afar qof ma afduudi karayso bulshada waaya beesha caalamkaad la hadasheen igad ayaad la fariisateen oo aeroboortka wataasaa n tiro intaasi laga hogaamiyaal dhaqan iyo ay la joogeen shalayto hadda waxaa muuqato adinka laftirkiina deg deg ayaa idinka muuqanaya arrinta xiisad ayay sii abuuri kartaa inaad samayseen guddi iyadoo uu jiro guddi kale maxaad uga warsugi weydeen xataa cabashidiina aad gudbiseen iyo waxa beesha caalamku ay ku jawaabtaiyo dawladda dhexe intaba ciddaad u hadal dirteen saara waxaan usugi weynay waxaan noo muuqatay saaxiibkayga radka ku jira maxamuud ano aad u ixtiraamaya iyo saaxiibadii in ay doonayaan inay xildhibaano qortaan olready xildhibaanada ay hadda soo saari doonaan laba bilood ka hor waa u qornaayeen ay xasan maxaan ku yidhahdaa proof in oo maxaan ku yidhahdaa laba bilood ka hor ay u qornaayeen odayaashan hadda oo macmilka badankood ay samaysteen waxa weye waa formalita ay marayaan waxay rabaan inay dadka tusaan in odayaal wax soo qorayaan hal xabo oo ay soo qorayaan ma jirto iyadoo can ayaa laba bilood ka hor waa u qornaayeen taas waa wax la ogyahay intaa marka laysku wada daro oo ayna iyagii maamulka ahaa ay xadgudubkaa samaynayaan caalamka annagu waa tusnay waa arkeen soomaali baa nahay annagaa wax islale doorasho waxay ka dhacdaa dowlad goboleedyada soomaaliyeed oo dhan waxay ka dhacdaa dowladda federaalka oo dhan intaasoo sanay ka dhacaysay waxa weeye noocyada ay doorasho u dhacda waa la yaqaanaa noocyadaa waa inay u dhacdaa waxaa la yidhi oo ay ku darsadeen saddex ii keen mid baan kala baxaya adduunka xaggay taallaa waa ceeb waa fadeexad waa meelka dhac waa wax laga xishoodo waa dad ka baqaya inay doorasho galaan waa dad doonaya inay ku noolaadaan maxaan ku yidhaha la ii tanaasulo iyo waxay la tartamaan waayo keligeyba maaragtay meesha soo istaagay ma shaqaynaysa waxaas waxa ogolaadaan doorasho xor iyo xalaala odayga dhaqanku ha madax banaanaado beeshiisa ha la tashado hal qof ha soo galo kursigiiba toddobaatan iyo shan xildhibaan halkaa ha lagu xareeyo sanduuq dhalaa ha la dhigo caalamka goorjoog ha ka noqdo qofkii halkaa kasoo baxa haddii maxamuud sayid kasoo baxana waa la shaqaynaynaa haddii axmed maxamed islaan kasoo baxa waa la shaqaynaynaa haddii xidi kasoo baxa ama qof kale kasoo baxana waa lagu khasbaya in lala shaqeeya laakiin anaa saan raba ka yeelaayo ma dhacayso meel adduunka ka dhacdaana ma jirto wax yar ii kaadiya marka labadiinaba aan aado dhinacaasi
wax banaan waa ku siin doonaa qodobkaaga hayso waa ku siin doonaa waxaan jeclaan lahaa inaan professor cabdiwahaab aan siiyo bal ugu horreyntii labadiina dhinac wax ka baxsan aragti ka baxsan professor soo dhowow waad maqashaa dhinacyada jubbaland doorashadii waktigeedii aad ayuu u dhow yahay haddana xiisado horle inay abuurmayaan ayaa muuqato oo xataa dadka magaalada sida inoo sheegay sheegayaan marka maxaad odhan lahayd saare waxaad moodaa in yani jubbaland ay haraynayso daruur coladeed iyo jawi coladeed maaragtay waxaad moodaa waddada loo qaadayo doorashada inay qodaxan qodaxan badan tahay oo dhagxan badan tahay waxaa meesha aan ka marnayn in gacmo shisheeye ay meesha ku jiraan ama ama gacmo micnaha yani caalami inay ku jiraan ama gobo- ama waddamada jiraan ka ahaadaana ama wada- waddamada carbeed ha ahaadaana ama dowladda dhex ba ahaata Eh, taa marka waxay keentay marka danooyin fara badan oo isdurinaya meesha inay yimaadaan haddii marka umadda soomaaliya ay isu tanaasuli leedahay oo micnaha caqligu talin laayahay xidmadda ay talin leedahay ayadoo maanta yani xidig iyo maaragtay iyo maaragtay maxamuud sayid labadaba maanta saaxiib oo walaalo ah oo intay fadhiistaan maanta masiirka umadda ay ka talin laayihiin ayaan darada soomaaliya haystay kamida maaragtay Mhm.
maxaa yeelay dadkani waxa weeyaan in hadda colaad hore la geliyo oo maanta wiil soomaaliyeed meesha uu ku dhinto mas-uulkeeda waxaa qaadan doono cidda maarta mas-uulka ka ayaa qaadan doonta taariikhdana way way qori doontaa haddii aan la baajinin oon isu tanaasulin oo micnaa compromise aanan la samaynin doorashada ma ma ma dhici karta Waa laba arrimood ma dhici karta mid waxa weeyaan hadday qoloyin ku shubtaan oo ay dhahaan maaragtay ka soo qaad tusaale ahaan ka soo qaad in micnaha yani yani madaxweynaha iminka talada haya maxamed yani maxamed maxamed yani madoobe oo ku shubto axmed mathalan.
maxamed islaan hadba wuxuu wey wuxuu wey axmed axmed axmed islaam hadduu ku shubto waxaa dhici karta marka inuu waayo legitimacy micnaa yani oo micnaa dowladda dhexe inuu waayo suurtagal ah ama wadamo qaar ay ku ay ku ga- ku gacan seeraan Mhm.
haddii dowladda dhexe ay cid ay wadato ay ku shubatona waxa weeyaan colaad ba marka yani gobolka haraynaysa oo micnaha kooxdan kaloo kasoo horjeeda maxamuud sayid iyo kooxda kale ayagana ma aqbali doonaan marka Waa.
sida ugu wanaagsan waxa weeyaan in yani gacmaha shisheeye oo ku jirta dhinac isaga riixaan caqliga xigmaddu ay taliso oo micnaha waxuna isku waafaqaan doorasho nabad ay dhacdo afrika inta badan doorashada afrika ka dhacda horta xalaal maba noqotaba kenya hataa noqon weyday waxa weeyaan waxaa la fiiriyaa oo keliya war si amni oo amaba u dhacday si amni ah oo ammaana doorashadii ugu dhacday taa unba horta la eegayaa Waay.
yani waxaa weeye doorasho ammaan leh oo uu dhib ku daadanin oo wiil soomaaliya uusan ku dhiminin oo wiil soomaaliya uusan ku barakicin ummad soomaaliya uusan ku barakicin waxa aan doonaya inay dhacaan taa weeyaan marka taana waxay ka go'an tahay walaalkii maxamuud sayid iyo ninkaa la yidhaha xidig inay wada fadhiistaan oo wada hadlaan oo Waa- micnaha ummadda aan la jahawareerin oo micnaha Dhinacyadaas.
ummad aan la- aanan la keenin waa taa tahay marka waxa weeyaan waa inay inay ka fikiraan ayaa loo baahan yahay waayahay aad baad umahadsantaha halkaaga ii joog waxaan ku noqonayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland inta aan Eh.
xasuusto jubbaland waxaa jirto in cunugii ku dhashay maalinkii qalalaase uu ka bilowday hadda uu ku ilmo dhalayo mar dhowna laga yaabo inuu awow ku noqon kara xataa dadka ku dhaqan jubbaland oo qabiilo kasta oo soomaaliyeed isugu jiro dhibaatooyin way soo daashatay hadda waxyaabihii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey waxaa la rajeynaya inay degtay oo xogaa xataa ammaanka uu uu micnaha xogaa wax isbedela qabaa'ilaadka iyo wixii is haystay noloshii iyo mustaqbalkii jubbaland ee rajada laga qabay sideed ku hirgelin kartaan adinka oon wax dhibaato ah geysanin oo maamulkii ah oo haddii doorashada laydinkaga adkaadana aad talada ku wareejin kartaan haddii kaleetana aad dadkii deegaanka iyo qabaa'ilaadka ay isugu soo dhoweyn kartaan maxamuud saar horta aad baa mahadsan tahay aad iyo aad waxaan u ogahay inaad xoogaal u tahay deegaanadan wax ka jiray jabhadaha kala gedisan baa marba guruub qabsanayeen maanta dawlad baa ka jirta ummad heshiisay oo hal calan leh oo dastuur leh oo baarlamaan leh oo golayaal fulin leh oo hay-ado dawli ah leh baa maanta ka jira jubbaland dhulkaanu waa ammaan siyaasadana waa halkeeda amnigana waa halkiisa waxaan aaminsanahay su-aalaha qaar waxaa guddiga madaxa banaan oo doorashada ayaad inaad weydiistaan xaq ugu leedihiin habraaca doorashada iyagaa dejiyey shuruudaha musharaxiinta iyagaa dejiyey cidda ku guulaysatay inay isregistarayso oo qaadato shahaadada musharaxnimada ah iyagaa sameeyey cidda ku guulaysan weyday ama dib ugu noqotayna ayagaa garanayo meesha nadaan baa ka jiro Een, saaxiibkay aniga asiga soddon sanaan saaxiibo nahay dadkana waa ka wada dhalani waa naqanaa odayaashii jubbaland oo sida ugihiisii xildhibaanka ka dhigay xilligii dawladdii xasan sheekhna dhisay ergadii dooratay xilligii hadda ugu dambeysay doorashada jubbaland lagu qabanayna keentay xaggee joogaa caawa xaq muu leeyahay inuu xildhibaanada soo xulo mase waa saas waa su-aal aniga kii kale waa saas oo kale waxaa weeyaan annaga intaan ognahay ka mas-uuliyad ahaan iyo khabaaraadkaan hayno odayaasha xaqa u yeesha inay soo dhisaan baarlamaanka labadoodii baa ka maqan labadoodii xamar bay sanad joogeen xamar bay sanad fadhiyeen kalistoosi jubbaland lagama casuumin xamar bay ka yimaadeen dal la ururiyey oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka inta la geeyey kaarar loo soo sameeyo la yidhi odayaashan baad hogaaminaysaan baa loo soo dhiibay professorkaan ku raacsanahay waxa meesha ka socdo iyo buuqa yeerayo iyo shidada waa wax ka baxsan nidaamka jubbaland iyo dadka reer jubbaland ka baxsan weeye saaxiibkay cabshiid xidig haddii uu registrationka qaato shuruudaha nidaamka meesha loo dejiyey inuu raaco shan iyo todobaatanka uu ku tartamo dadka ugu nasiibka badan inuu ku guulaysto ka mid noqon lahaa muusan yeelin ani waxaan u arkaa inay musharaxiin aan madax banaaneyn oo siyaasad kale ka dambaysto inay ahaayeen kadibna lagu yidhi processka oo aanu annaga iyo ku hesheenin jubbaland isma sharaxi kartaan wasaaradda arrimaha gudaha xeer umasaamaxayo iyo dastuur u ogolaanaya inay isu jirin marka siibay dabagaleen taasayna ku waayeen xuquuqdii ay musharaxnimada ku qaadan lahaayeen jubbaland doorashada waa ka dhici sidaa guulaysanaya intaa ka baxsan cidda keenta ayaa mas-uuliyadda qaadanayso ummadeeda iyo deegaankeeda dhibkay kusoo kordhisa xidig aan siiyo wa waa mahadsan tahay saar mar kale horta waxaan rabaa professorka professorku waa mahadsan yahay aada u mahadsan yahay anoo aadna u salaamaya waxaan dhihi lahaa inuu dhab u taabto horta xaaladda jir professorow annaga waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaala oo midda ka dhacda soomaaliya oo kale oo deegaanada kale ka dhacda inay ka dhacdo war boqol kiiba labaatan boqol kiiba soddon ha xadaan ama ha boobaan boqol kiiba labaatan ama boqol kiiba lixdan doorasho xalaalaan u baahannahay macallinow waxaa laga rabaa inaad keentid wax khaldan aada sheegtidaa laga rabaa nimanka diiday inaan issharaxno oo campaign garayno waad ogtihiin labadiinuba markhaati baad ka tihiin iyo saaxiibkii sayidba airportka kismaayaan kasoo lugeeyey anoo la i diiday kii iga soo qaadi lahaa iyo dadkii igu soo dhaweyn lahaa waad ogtihiin caqabadaha jira iyo inta maxaanku idhaha murashaxiinta caqabadaha haysta waxaasoo dhan baa muuqda doorashaana la yidhi waxaa la yidhi doorasho haddana campaigna lama samayn karo doorashona kama socoto waxay yidhaahdeen saddex xildhibaan ba saddex qof baa naloo keenayaa mid baan ka qaadanaynaa anigii murashaxa ahaa anigiiba jaadkiina ah juurigiina ah oo maxaanku idhaha hal ka qaadanayo waxay yidhaahdeen toban qof baa usoo saxiixaysa qofka murashaxa madaxweynaha noqonayo xildhibaanadiina weli lama soo xulin xaggee shuruudahani ablakil ku yihiin oo lagu ablay garayn karaa adaan ku weydiinayaa professorkaag waxaa soo haray arrinta oo saaxiibkay sayid uu ka hadlaayo oo ah maxaanku idhahdaa waa ammaan ammaanka waa sax calan bay leedahay waxaan ku idhahdaa waa dawlad nidaam bay leedahay doorashadii baa laydinka rabaa inaad qabatiin waxaa laydinka rabaa doorashadii inaad ku tartin haddaad dadka wax fiican u qabateen dadku idin doortaan haddaydaan wax fiican u qabanin oo dadku idinka leexdaan inaad ka leexatiin laakiin wax fiican baan qabanay annagaa joogayna meesha ma taalo waxaa soo hadhay dhinaca murashaxiinta waxa weye midda uu saaxiibkay ka hadlay oo uu yidhi murashaxiin meel kale laga soo diray so horta sideedaba muqdisho in laga yimaado dembi maaha waa caasimadii qaranka soomaaliyeed in muqdisho laga yimaado ama la aadana inay dembi tahay in caasima caasimada wadamo shisheeye la aadana inay inayna dembi ahayn wax fiican tahay horta aniga meeshay ka timid shacabka soomaaliyeed baa la weydiinaya waxaa soo haray odayaasha odayaasha iyagiiaba joogo aniga hadda odayaasha uma ihi abukaato umana hadlaaya waana wax jira oo aan la qarin karin waa beriya shacabba laguma qariyaa layidhi way joogaan waana la yaqaanaa wuuna ogyahay maxamuud sayid iyo odayaasha iyo adiga saare khadka ku jira maxaanku idhaha hogaaminaya dooda aad baad utaqaanaa dhaqanka halkaan joogiya sida ay yihiin oo maxaanku idhahdaa kuwo shalay iyo baraad abuurmay aan ahayne soo jireen soo jireen soo jireena ayaa meesha jooga waxaa meesha loo baahan yahay oo oo loo baahan yahay wanaag baa loo baahan yahay wanaagana waxaa la rabaa dadka meesha jooga puntland bay ka dhacday doorasho federaalka ka dhacday koonfur galbeed bay ka dhacday maxaanku idhaha kala duduwanaadaa siyaabo kala duduwan ha u dhacaan laakiin at least eighty percent seventy percent hataa haddii hataa si saxa loo qabto waxbay ahaan lahay waxaa soo haday arrinta ku saabsan dhibaata inayna jubbaland ka dhicin annaga in dhibaata ka dhacda ma rabba wax kastaanu dul qaadana laakiin waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaala inay dhacdo oo toddobaatan iyo shanta xildhibaan oo beeruhu la yimaadeen marka ay la yimaadaan hool la galo dhalooyinkai halkaa la dhigo kaamirooyinka caalamka la kor saaro xildhibaanka loo yeedho warqadoo cad la siiyo uu codeeyo halkaa laga soo saaro qofka ku guuleysta uu noqdo kii ku guuleysana aanu la shaqeyno intaasaa loo baahanya intaa sidii lagu heli lahaa yaa loo baahan yahay caydiidna garla calina garla looma baahna waxaa loo baahan yahay hebelow waa gar daran tahay hebelow garaad leeda professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed ambal siyo horta saray cabdirashiid xidigdid buu ku saxsan yahay waxa weeyaan inay ka dhacda meesha doorasho xalaal ah oo macnaha runtii transparent ah credible ah lagu kalsoonan kara inay timaado waa waajib saaran nimanka nimanka talada haya weyaan nimanka imanka talada haya ee waktigoodu dhamaanayo inay sameeyaan jawi micnaha yani waxa weeyaan cadaalad ay wax ku dhici karto waxa ayagay dad ugu jirtaa ummadana dadda baa ugu jirto cabdita cabdita uu ku saxsan yahay dadka micnaha waxa weye dadka inay si xora u kambeyn gareeyaan fikradaha ay doonayaan waddanka inay ku maamulaan ay gadaan yani gobolkan waa gobolka ugu barwaaqda badan wadanka soomaaliya weyaan waa gobol micnaha xoolihii iyo beerihii iyo kalluunkiiba yani waxa kulansaday weyaan haddii micnaha gobolkani uu hagaago oo gobolkani micnaha gobol micnaha maamul fiican uu ka dhasho oo dad fiican oo xikmad leh oo macnaha vision leh ay qabtaan waxa weeyaan waa good macnaha Soomaaliya tusaale loogu Waad.
qadan karayo weeyaan adigoo mahadsan profesor cabdihaab sheekh cabdisamed een sida muuqata hadda igad ayaa een dhowrkii cishe lasoo dhaafay ku sugnayd magaalada kismaayo ilaa iyo afartii bishan agoosto een waxay soo saareen war-saxaafadeed ay uga hadlayaan doorashada ka hor oo ay leeyihiin doorashada jubbaland oo hagaagto waxa ay ka dhigan tahay in soomaaliya hanaankii dibudhiska iyo dowlad wanaagga uu ka hirgelay nabadii iyo ah, ammaankii iyo deganaanshiyaha iyo kobaca dhaqaalaha iyo wax walbana la amba qaadayo marka bal igad markaad fiirisid war-saxaafadeedkeedan dhinacyada way la kulmeen odayaasha dhaqanka way la kulmeen een, ururada bulshada ay la kulmeen maamulka jubbaland ay la kulmeen musharaxiinta ay la kulmeen een, maxay ka bedeli kartaa sida haatan ay wax yihiin saara hortigeed waxa weeyaan igad waxa weeyaan waa aad igad lafta qudhada su-aalo badan baa ka taagay runtii marka dhab loo- dadka dhabta laga hadlo waxyaaba badan bay ay iga- igad ku guulaysan lahayd inay samayso laakiin imanka waxa weeyaan igad waxaa waxaa waxaa hor- waxaa hor yaala in macnaha wax un ay ku heshiiyaan labada dhinac iska soo horjeeda inay ka shaqayso oo ay dhexdhexaadiso oo macnaha si dhaba u dhexdhexaadiso oo si dhaba loo wada hadla qadiyadda in maanta meesha maanta markay ka taagan qadiyadda maanta laga wada hadlayo doorashada ah in si sax loo wada hadlo in yani dadka micnaha waxa weeyaan ugaasida soo xulaya barlamentarianka inay yihiin ugaasida saxda inay yihiin ugaasi micnaha yani gacanta lagu soo qoysa noqonin oo micnaha ugaasku ugaas sax weeye beesha matali karayo xor uu yahay fikir fikirkiisa xor u yahay qofka micnaha uu doo isaga dooran inuu xor u yahay amnaankiisa in la sugu la sugu karayo oo aan agajiblayn iyo macnaha waxa weeye cabsigelin in barna aan lagu qabanin marka igaad waxa loo baahan yahay maadaama imanka macnaha waxa weeye af amison inay mas-uul ka tahay ammaanka ay mas-uul ka tahay in odayaasha ammaankooda ay sugto in liiska micnaha lasoo gudbiyay sax yahay inay ku wada qanci karaan labada dhinac iska soo horjeeda micnaha siyaasiyiinta ay ku Waa.
qanci karaan inay keento micna maamul cadaalad ah oo micnaha oo sax ah oo lagu kalsoonaan karo oo ka dhigi karta doorashada maanta ka dhacaysa yani jubbaland ka dhacaysa mid xalaal ah oo sax ah oo micnaha waxa weeye caalamka uu aqoonsan karayo dowladda dhexe ay aqoonsan karayso micnaha waxa weeyaan in yani credible ah dadka shicibka ku nool jubbaland ay aqoonsan karayaan taa ayaa loo baahan yahay marka africa union inay ka shaqeeyaan oo si sax ay uga shaqeeyaan africa union waxaa loo baahan inay midoobaan maanta ay raftiga waxaa goda inay iska soo horjeedaan marka inay midoobaan aa loo baahan yahay hal mowqif ay qaataan oo micnaha wax saxa oo dhan dhab oo lagu kalsoonaan karo meesha ay keenaan saara Waayo, xidig.
aad aad u mahadsan horta arrinta igad baan rabaa arrinta igad baan rabaa in yar eh, professorku waxaa laga yaaba waa ka maqaya laakiin anaa kismaayo joogay inta ay joogeen oo dhan igad horta waa timid halkan eh, raga khiyaara yimid eh, anoo aada ugu mahad celinaya laakiin waxaan eh, rabaa inaan hoosta ka xariiqo dadkaas waxaa loo diiday access ama ama ama dhaqdhaqaaqii ay ku arki lahaayeen cidda ay u baahdaan waa laga xayiray yaa u diidaya Eh, annaga murashaxiinta maamulka maamulka dadka hadda jooga ayaa ka xayiray dhaqdhaqaaqii dad kooban oo iyaga ay ugu talagaleen oo ay u diyaariyeen oo ay maxaan ku yidhaha xafijiyeen waxa ay ka hadlayaan ayaa loo diyaariyey dhinac kastoo ay tahay waxaa dhacday annaga murashaxiinta waa la kulanay waxaana kula kulanay xarunta u n k airportkan kula kulanay ha odayaashii dhaqankay la kulmeen oo aerobotka kulanka Ikaadi, weyn ee ka Sara- dhacay Sara, Sara, Sara, ku- eh, ikaadi, eh, waa- siday ku timid baan rabaa inaan ku odayaasha dhaqanka inay la kulmaan wax sahal ku yimid ma annaga ma- waa laga xayiray dhaqdhaqaaqii oo dhan inay cid la kulmaan cid loogu talagalay oo loo diyaariyey oo maamulku u diyaariyey oo maxamuud sayid iyo tiimkiisa ay u diyaariyaan maana hal qof oo kale inay la kulmaan waa laga ilaaliya laakiinse annaga aqoonta aan u leenahay iyo connectionska iyaga waxaan suuro gelinay inay annaga nala kulmaan oo xarunta u n k airportka ay nagula kulmaan markii loo diiday magaaladii inay kulan ku sameeyaan waxaa dhacday markii halkaas ayaa referensiga ka yimid odayaashii laga qarinhayay inay la kulmaan oo annagu aanu keenay inaanu dhahno odayaashaasaa lagama maarmaan inaad la kulantaa shalay waxay suuro geli weyday odayaasha afar me- saddex meelood baa lagu ballamiyey oo la yidhi halkaasaan idinku imanaynaa oo su- oo suuro geli weyday cabdirashiid Please xidig enter the phone number you wish to dial.
Sir- Be sure to Sir- wuu go-ay horta ma ahan adduunyada waxaan jirin iyo qof rabitaankii iyo qof eedii ma ahan wax xaqiiqda laga hadlaya igad waa timid annaga waxayna weydiisteen inay arkaan guddiga doorashada waxay la kulmeen guddiga doorashada waxay la kulmeen odayaashii xildhibaanada xulayey oo isku dhan oo reer jubbaland ahaa waxay la kulmeen bulshada rayidka waxay la kulmeen xildhibaanada qaranka oo goobjooga ka aha doorashada labada aqalba ka koobnaa kadibna waxay la kulmeen musharaxiintii hore ee diiday inay registrationka qaado oo damaca musharaxnimada ku jiray oo magaalada guryo waaweyn ka degan oo ku xoolo qalato ayagoo aan musharaxnimada qaadanin ayaga ayaa w- waxaan kullibi waxaad iskula kulmi kartaan xarumaha dawladda iyo meelaha ammaanka ah oo meel alla iyo meesha adinku degan tihiin saaxiibtay xidig iyo raggiisa iyagaa doortay inay u n-ka kula kulmaan annaga maana faragelin kadibna igad waxay noo sheegeen markay liistiga xaqiiqda ahaa raadiyeen Mhm, inay iisoo laba koob oday dhaqan yihiin odayaasha dhaqankan ay u sheegeen labada odayna xaq baad uleedihiin arkaa mid waxay ka diidiidan yihiin arka annaga waa casuumay guddigii waa casuumay waa naga mid ayagana way la kulmeen horta runtii professorka waxaa laga yaabaa inta badan baraha miidiyaha iyo waxaan een, waayadan dambe ee soomaaliya kala geeyey inuu daba socdo xaqiiqda jubbaland waxay u howlgashay doorasho xur iyo xalaala inay qabato waay hal sano uu processkan soo socday hal sanuu soo socday hay-adaha dawladda golaha wasiirada ha- wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland baa soo abaabushay habraac iyo xeerkii hore guddigan mandatekiisa waa dastuuriyan baarlamaankii baa meelmariyey eerli sanadkaa markuu bilaabanayey guddigan baa la dhisay guddigan waa madax banaan yahay doorashada iyagaa maamulaya waa ta daqiiqad wax ka yar iigu soo koob hay-adaha marka dawladdana hay-adaha dawladdana hay-adaha dawladdana siday u shaqaynayaan ciddii xildhibaan fuli lahayd iyo ciddii xildhibaan u tartamaysay iyo ciddii madaxweynuhu tartamaysay iyo guddigaasna santar bay isu yihiin Eh, runtii marka laga hadlo jubbaland doorasho xor iyo xalaal ah inay qabata ayay ka go-an waadna arki doontaan siday u dhacdo beentana way hari doontaa siyaasadda ka imaanaysa waxa jubbaland iyo dadkeeda ka baxsan oo banaanka ka imaanaysa oo ku dhisan nin baan jeclahay oo waxaan rabaa inaan madaxweyne ka dhigo midna waa necbahay oo waxaan rabaa inaan meesha ka saaro oo faragelinta ah weeye waxa jahawareerka abuurayo musharaxiintii damcay inay tartamaan oo xamar laga soo abaabuliyo oo gruubka ahaa waa ta taas oo dib ha- uguma hadla- noqonayna hadda een, Ayagoo maxa- xor- ayagoo adigoo xor ah.
mahadsan adigoo ayagoo mahadsan xor ah bay kasbaanyo joogaan madaxweyne ku Staff baa xigeen la siiyey eelaboorka laga soo dhaweeyey eelaboorka laga soo dhaweeyey staff baa la siiyey guryahay degan yihiin bulshaday la shiraan waa tubaa cidda maalin keliya waddo ka xaniftay waa inay caddeeyaan wey waayahay taas dib uguma Marka, noqonayna hadda waxaan gabagabadii ayaan maraynaa tilmaanta xalka lahaan isma saaro annaga waa xalka ii sheeg annaga gabagabadii waa ayaan sidaas maraynaa wasaarada dastuur baan u dhaaranay halka halka waxaa weeye jubbaland doorasha ka dhacayso baarlamaankiina waa loo tartamayaa odayaashii iyo beelihii iyo xodxodashaa socoto ciddii een, een, noqon lahayd xildhibaanadii hore oo tartamaya iyo xildhibaanada cusubba cid ilaahay u nasiibaa guulaysani baarlamaankii waa dhismayaa kadibna halkaasa susuuq la dhisayaa madaxweynihii baa loo tartamayaa ciddii kusoo baxdo oo codeeriga yeelataana la dhaarinayaayo jubbaland afarta sano dambe een, hogaaminayso waayahay halka waa in doorashadaas iyo habraaca guddiga doorashada ay dejiyeen madaxa banaan iyo nidaamyada iyo shuruucda doorashada loo dejiyey oo dowlad goboleedka ay mas-uuliyadeeda leedahay waa in loo hogaansamo
aad baad umahadsan tahay wey xalka Ayada waaye wax nin jeclays iyo naan cadays iyo wax xeerka ka baxsan soomaaliya kusoo daashay cid yeelaysana ay dib ugu noqotana ma jirto een, waxaan siinayaa mudane xidig inta aanan u gudbin een, professor cabdiwahab sheekh cabdisamad een, adigana wax ka yar daqiiqad maxay kula tahay xalka haddaad iigu soo koobto saaray adoo aada u mahadsan horta saaxiibka maxamuud sayid aada waxa u fiicnaan lahayd xilli xilliyadii barakeysnaadaa lagu jiraa ilaahay inuu ka cabsado doorasho xor iyo xalaalna uma socdo wanaag inuu meesha ka dhacana ma rabo inuu maxaan ku idhaahdaa si fiican oo xataa boqolkiiba eh, kontona wax u maamulana ma rabo xildhibaanada odayaashu ay soo qori lahaayeen asaga gacantiisa ku qora rag oo dhan iyo inta tiimka ayaga wada qorta odayaashii oo dhanna waa la baakin gareeyay shan iyo labaatan iyagoo ah waa kuwa banaan ka fadhiya halka annagu waxaan u aragnaa doorashooyinka soomaaliya ka dhaca siday u dhixi jireen doorashada ha lagu celiyo guddi Waa- doorasho ama kan ha ahaado ama mid kale ha ahaado ama kaanaga ha ahaado ama iyagoo laysku daray ha noqdo meeshuu ka dhici doono waa meesheeda laakiin midka muhiimka wuxuu yahay odayga dhaqanku inuu xildhibaanka soo xulo xildhibaanadaasi ay noqdaan xildhibaanadii murashaxiintu inay tartamaan shuruudihii la raba ha lagu keeno shuruudaha aanaan buuxinaynin annaga ma jiraan laakiin waxaan rabnaa doorashadaasi xor iyo xalaal inay noqoto boqolkiiba toddobaatan in aliista ay macquul tahay soddon ha xadaan ama ha boobaan waxba kama qabo Ugu dambeyntii- afrika oo dhan bay ka dhacdaa waaye waa gaari doonaa boqolkiiba boqol inay noqoto waxaan ka rabnaa boqolkiiba toddobaatan xor iyo xalaal inay ka dhigaan eedaynta kale iyo maxaan ku idhaahdaa dadka kale iyo xagxagashada kale intay iska daayaan Mhm.
soomaali oo dhan baa markhaati ka ah adduunka oo dhan baa markhaati ka ah sida wax u socdaan laakiin boob iyo cagajuglayn iyo dhibaato iyo maxaan ku idhaha qofkii iga soo horjeeda ugaaskii iga soo horjeedaan ruqsaynaya murashaxii iga soo horjeeda waktigaa ka dhammaaday murashaxa aan u arkay inuu maxaan ku idhaahdaa eh, uu tartanka uu uu culays ku Waa tahay.
siinayo waa ka Aad baad u mahadsan tahay.
xidhaynaa Mhm.
waxaasi wax la qaadan kara maaha waxaana rabnaa soomaali iyo caalamkuba inay arkaan waxaanan soo jeedinaynaa bahasha in dhexda la dhigo oo Waay.
doorasho xor iyo xalaala lagu laabto nimankaasna nasiibkooda ay qaadaan oo ilaahayna aaminaan aaminaan ummadoodana aaminaan cidna xoog iyo iyo iyo iyo maxaan ku idhaha jujub wax kagama qaadan karaan waa ta ugu dambayntii waxaan siinayaa professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed daqiiqad wax ka yar adiga qudhaada xalka maxaad is oran lahayd oo reer jubbaland iyo dhinacyadaba u habboon oo oo in lagu soo dabaalo ay tahay xaaladda waxa- waxaan kula talin lahaa qoloyinkan tartamaya ama muxaafadka ama mucaaradkaba ha ahaadaane inay ummadda u turaan ummadba inay u turaan ayaga isu tanaasulaan yani wax un yani ummadda u cuntami kale ay ku heshiiyaan waa in la ixtiraamo odayaasha dhaqanka in la ixtiraamo waa ta oo micnaha ay xor noqdaan oo ay si xora wax u xuli karayaan waa inay dhex- waa inay dhacda doorasho saxa oo xalaal ah oo at least micnaha yani ummadda meesha ku nool u wada cuntumi karaysa waa inay dhacdaa dad micnaha waxa weeyaan yani doorasho la la oran karayo doorashadani micnaha at least micnaha waa macquul oo ummadda ay u cuntumi karta maaragtay aad waa in ummadda loo turaa waa in Mhm.
dadka loo turaa waa in micnaha madax- madax- yani odayaal dhaqameedka la- la- micnaha waxa weeye- waxa weeye la ixtiraamaa waa in micnaha uusan dhiig ku daadan haba yar doorashada uusan dhiig ku daadanin waa ta maxaa yeelay adduunka o dhan baa eegaya oo jubbaland eegaya caalamka o dhan baa idin fiirinayo war arrintu way ka weyn tahay kismaayo way ka weyn tahay caalamka o dhan baa laga eegaya war nimiyaho u dhaqma si dad dad mas-uula u dhaqma oo isu tanaasula oo isu tura oo walaal noqdo oo wax isu qura aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiinba mudanayaal doodan aad baan ugu farxsana inaad igala wada qayb gasheenna adaa badan sahra aad baa umahadsan tahay guud ahaana barnaamijkeennii faaqdaada toddobaadka ayaan toddobaadkan intaasi kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galay oo aan u mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ku sugan magaalada kismaayo brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo ku sugan magaalada nairobi islamarkaasina ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo sidoo kaleto xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo isagu ka mida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee jubbaland kuna sugan kismaayo doodiina waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo